selectamiil waa caani awoodan dhammaan hooyooyinka jecel tayada wanaagsan iyo qiimo macquula caanaha selectamiil waxaa ku jira dhammaan fitamiinada koriinka maskaxda jirka iyo lafaha hooyo ubadkaagu dooro dhallaankoryaha caanaha selectamiil nuuna serial wuxuu muhiim u yahay koriinka iyo nafaqada jirka ilmaha marka uu cunuga lix bilood gaaro ubadkeenna caano keliya kuma filna nuuna serial wuxuu usii diyaariyaa caloosha ilmaha cunooyinka kale nuuna serial waa cunno loo dhammaystiray nafaqada ilmaha lix bilood ilaa saddex sano nafaqada iyo fitamiiniska ku jira nuuna serial bariiska iyo baastada lagama helo habeenkii ilmaha casho ahaan loo siiyo nuuna serial hurdada kama soo kac
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal markastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada warka duhur ee idaacadda radio kismaayo qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dhaliilay madaxweynaha maamulka puntland hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka sodma oo ka digtay fatahaad ka dhalata roob mahiigaan ah caruur ku geeriyootay guri qadiimi ah oo ku dumay magaalada muqdisho faahfaahin laga helayo shil sababay dhimasho iyo dhaawac oo saaka ka dhacay puntland madaxweyne deni oo dadka deegaanada ka tirsan gobolka nugaal ugu baaqay isku diyaarinta doorashada warka dibadda warkeena duhur ku maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid ah sacuudiga oo dalkiisa ku martigeliyey dhinacyada isku haya suudaan
warwaageedii maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha shanaad labada kun saddex iyo labaatanka warka waxaa idiin soo saaray waryaheena muudey anigoo ah maxamuud siciid axmedna waa idiin aqrin doonaa aan ku bilaabe madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhaliilay madaxweynaha maamulka puntland sida faahfaahinta warkan uu ku hayo maxamed ibraahim karaama
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa si weyn u dhaliilay hanaanka madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni uu ku doonayo in uu ku wajaho doorashada puntland madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu markaa ka hadlay masjidka madaxtooyada waxaana uu ka digay xaaladda puntland iyo sidoo kale madaxweyne saciid cabdulaahi deni in maamulkiisu ay isku dayaan doorasho aan la isku raacsanayn inay qaadaan oo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ugu baaqay hogaanka puntland inay ka fijegnaadaan tallaabo kasta oo qalqal ku keeni karta nidaamka ay hore puntland ay ugu soo caanamaashay xildhibaano iyo wasiiro ku sugnaa masjidka madaxtooyada ayaa sheegay in madaxweynaha ay si weyn u dhaliileen sidoo kalena waxa uu markaa qiray in loo baahan yahay in mar walba la hagaajiyo hanaanka markaa iyadu inta badan dadkuna ay isku waafaqsan yihiin oo ah in doorasho xalaal ah la qabto
hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka sodma ayaa ka digtay fatahaad ka dhalata roobab mahiigaan ah sida faahfaahinta warkan uu ku hayo cabdifataax maxamed mudey
hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ayaa soo saartay digniin la xiriirta roobab mahiigaan oo ka da-aya dalka waxayna fariin u dirtay dadka ku sugan goobaha biyomareennada ah oo ay halis nafeed ka dhalan karaan gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle ayaa sheegay in guud ahaan bulshada looga baahan yahay inay foojignaan dheeri ah u yeeshaan halista ka dhalan karta roobka da-aya maamulada degmooyinka iyo mas-uuliyiinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayuu ugu baaqay inay la shaqeeyaan howshana u fududeeyaan hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka si looga hortago dhibaatooyin ka dhasha roobabka dalalka dariska ah ee soomaaliya gaar ahaan itoobiya ayuu guddoomiye maxamuud tilmaamay inay biyo badan ka soo raaci karaan webiga qudhiisa oo saameyn ku yeelan kara fatahaad marka uu soo buux dhaafiyo waa siduu hadalku dhigay hay-adda maareynta musiibooyinka waxa ay toddobaad weliba soo saartaa xaaladaha fatahaadaha waxayna ummadda soomaaliyeed ugu degaysaa meelaha khataraha badan ay ka dhalan karaan waxaan rabnaa in laga sikado lagana wareego meel walba oo ay biyuhu maraan maamulada gudaha waxaan ka dalbanaynaa inay hay-adda kala shaqeeyaan sidii loogu gudbi lahaa dhibaatooyinka ka dhasha roobabka gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka jimcihii toddobaadkii hore sideed iyo labaatankii abril labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxa uu sheegay roob ka da-ay meelo kala duwan oo ay ka mid tahay caasimadda muqdisho ay sababeen dhimasho iyo burbur hanti iyo inuu go-ay isku socodka gaadiidka wadooyinka caasimadda ee muqdisho
caruur ku geeriyootay guri qadiimi ah oo ku dumay magaalada muqdisho waryaheena daawud cismaan alkhasaalah ayaa inoo haya
khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay guri qadiimi ah oo ku yaala degmada shangaane ee magaalada muqdisho kaasi oo kusoo dumay dad deganaa kaasi oo wax yar ka hor aadaankii salaada subax marquura soo dumay gurigani dumay ee xeebta saarnaa ayaa ahaa dhismo qadiimi ah islamarkaana waxa uu kusoo kor dumay dad deganaa gurigaasi waxaana goobta ku geeriyooday ilaa iyo afar caruura oo hal qoys ka koobnaa xilli uu gurigaasi soo dumayay ay hurdayeen dadka deegaanka xaafadda ayaa markii ay maqleen dhawaqa dhismaha dumay durbadiibaa bilaabay in ay dadka deegaanka gurigaasi oo qoyska danyara ay deganaayeen ay kasoo badbaadeen dadka dhismaha hoostiisa ku jiray oo dhaawacyada qabay dumista gurigani ayaa waxaa sababay isaga oo ahaa mid waqti hore la dhisay islamarkaana aan helin dayactir joogtaha iyo saameynta xoogan uu ku yeeshay roobabkii ugu dambeeyey ee ka da-ayay magaalada caasimadda ee muqdisho
faahfaahin laga helayo shil sababay dhimasho iyo dhaabac ayaa saaka ka dhacay puntland waa kan mar kale cabdifataax maxamed muudey faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya shil gaari oo aroornimadii hore saaka ka dhacay degmada yakayaka oo ka tirsan degmada qarle ee gobolka karkaar ee puntland shilka ayaa yimid kadib markii gaari nooca soomaalidu u taqaano nooha ay rogmatay intii la xaqiijiyey laba ruux oo haween ah ayaa ku geeriyooday shilkaasi oo ka dhacay deegaanka yakayaka halka ay ku dhaawacmeen lix qof oo kale oo ka mid ah dadkii saarnaa gaariga shilkan ayaa la sheegay inuu sababay gaariga oo si xowli ah u socday saraakiisha ciidanka ilaalada wadooyinka dowlad goboleedka puntland ayaa xaqiijiyey in shilkan uu galay gaari nooca loo yaqaano noohada oo rakaab siday islamarkaana ay haatan wadaan baaritaano ku aadan dhacdada dhaawacyada ku waxyeeloobay shilka ayaa qaarkood sida la sheegay waxay yihiin kuwo aada u culus waxaana dhammaantooda loo qaaday xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada qardha ee xarunta gobolka karkaar ee maamulka puntland halkaasi oo lagu tacaalayo xaaladooda caafimaad si kastaba ha ahaatee deegaanada maamulka puntland ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca shilal geysta khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana inta badan shilalkaasi loo sabeeyaa darawalada gaadiidka oo si xowli u wada iyo qaarkood oo aan aqoon duruqsan u lahayn kaxaynta gawaarida
madaxweyne deni ayaa dadka deegaanada ka tirsan gobolka nugaal ugu baaqay isku diyaarinta doorashada
madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey deegaanka awr culus ee ka tirsan magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland ahna xarunta gobolka nugaal madaxweynaha oo fagaare kula hadlay bulshadii soo dhoweysay ayaa ku baaqay in dadka deegaanku isu diyaariyaan doorashada golayaasha deegaanka oo bilaabanaysa shan iyo labaatanka bishan may labada kun saddex iyo labaatanka madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu muujiyey in dadka oo codeeya oo madaxdooda doorta ay tahay waxa ugu weyn ee dowladda laga sugayay sidaas darteed loo baahan yahay in bulshadu fursadani ka faa'iidaystaan waxgaradka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee deegaanka awr culus ayaa uga mahad celiyey madaxweynaha booqashada taariikhiga ah horumarka wado dhismaha wadada garoobe iyo garacad oo deegaanka maraysa iyo fursadda ay bulshada ku dooranayso madaxdooda
halkaaad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal waa idaacadda radio kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland qodobadii dibadda oo ay ka mid yihiin sacuudiga ayaa dalkiisa ku martigeliyey dhinacyada isku haya dalka suudaan ayaa inoo soo socda balse marka hore waxaad kusoo dhowaataan xubinta ciyaaraha ee warka waxaa la diyaara alkhazaala aad baad mahadsan tahay fosi door wanaagsan saaxib yaallegeysayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka door waxaanu kusoo qaadi doonaa kulamada premier league maanta la ciyaaraya waxaa ugu soo horeeya kulamadaasi oo hal waqti soo wada geli doona banmouth iyo chelsea manchester city iyo leaders tottenham hotspur iyo crystal palace wolverhampton wanderers iyo aston villa gebi ahaanba shanta galabnimo ayay soo geli doonaan kulamadaasi liverpool iyo weliba bramford oo laba iyo tobanka iyo barka soo geli doona a c milan iyo weliba lazia ayaa sarki doona kulanka derbiga roma iyo inter milan way kulmi doonaan cromes iyo weliba sbes ay wada ciyaari doonaan dhanka iyo weliba jarmalka kulamo fara badan ayaa la ciyaaraya augsburg iyo weliba union berlin brushim chocolabag iyo weliba bakom filigburg iyo weliba arbig lisbig hecti berlin iyo weliba augsburg hoffenheim iyo weliba inter frankfort wonder bremen iyo bayern munich ayaa sarki doona kulamadaas ayaa la ciyaaraya league one-ka faransa nice iyo renis ayaa sarki doona remis iyo lille nice iyo weliba marcel kulamadaas ayaa la ciyaaraya real madrid iyo weliba asuna waxay wada ciyaari doonaan copa del rey finaalka ah oo caawa amba real amba asuna labada midood ayay ku guulaystay iyadoo la leeyahay kulankaani real finaalka waa ay ku dhiban yihiin oo inta ay qaadeen iyo inta laga qaaday inta laga qaaday ayaa badan waxa ay tartameen sagaal labaatan jeer sagaal iyo toban jeer labaatanna waa laga qaaday markaa waa ay ku dhiban tahay baa laleeyahay markay finaalka ay timaado real madrid oo finaalka koobka ay qaadayso xubintii ciyaaraha warka duurna waa egeyntaan dibid kuga celiqaya warka inaga horey fosi
aad ayuu umahadsan yahay alkhazaala oo inala socodsiinayo xubinta ciyaaraha ee warka iminkana qodobada dibadda sacuudi carabiya ayaa martigelinaya wadahadalladii ugu horeeyay ee foolka foola oo u dhexeeya dhinacyada ciidamada ku dagaalamaya suudaan kadib markii ay burburiyeen dhowr heshiis oo xabad joojin ah war qoraal ah oo ay si wada jir ah oo ay usoo saareen maraykanka iyo sacuudiga ayaa lagu soo dhoweeyey bilowga wadahadallada horudhaca ah ee loo qorsheeyey in ay ka dhacaan magaalada jiddah kaasi oo dhex mari doona ciidamada suudaan iyo xoogaga r s f ee gurmadka deg dega ah war-saxaafadeedka maraykanka iyo sacuudiga ayaa lagu sheegay inay ku boorinayaan labada dhinac inay tixgeliyaan maslaxada dalka oo ay ka qayb qaataan wadahadallada lagu joojinayo colaadda laguna soo afjarayo colaadda taasoo shacabka suudaan ka badbaadin doonta dhibaatada islamarkaana suurtogelin doonta in la hubiyo helitaanka gargaarka bini-aadantinimo ee meelaha ay dhibaatada saamaysay ciidanku waxa ay xaqiijiyeen inay ergo u dirtay jidda si ay uga qayb galaan wadahadalladan oo ay labada dabada markaasi ka riixayaan qaramada midoobay iyo hay-adaha gargaarka si wax loogu qabto xaaladda bini-aadantinimo ee ka taagan suudaan ma jirto wax war ah oo ka soo yeeray ciidanka r s f ee la dagaalamaya kuwa dowladda suudaan ku dhowaad saddex toddobaad oo dagaalo culus ay socdeen ayaa waxaa ku dhintay boqolaal qof waxaana ku barakacay ku dhowaad afar boqol iyo konton qof oo rayd ah aan idhaahday afar boqol iyo konton kun oo qof oo rayd ah iyadoo boqol iyo konton iyo shan iyo toban kun oo ka mid ah dadka barakacay ay magangelya u tageen dalalka dariska ah guud ahaan dhegaystayaal warkii duhur aad kala socoteen idaacadda radio kismaayo waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinayay anigoo ah maxamuud siciid axmed maxamuud fawzi aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay warka oo isku duwan waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo ammaano allah